dhowaan ayaa la filayaa in koob iyo toban magaalo oo soomaaliya ah ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashada ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mid a meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo halkaasi lagu dooran doono shan iyo labaatan ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada beledweyne magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay kusoo rogtay shuruuc lagu adkeynayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne howshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafadoo kale way nala qayb qaateen oo bunduweyn iyo holwadaag way ka qayb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay labaatan iyo shan qofaa laga keenay boqolkaas qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii oo doorashadii ay ka dhacayso magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah qofka ganacsatada ah markasta waa profit seeking waay qof oo faa'iido raadiyo waay marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd in maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo inuu magaaladan bilic kusoo kordhiyo dadkii ganacsatada maalgashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan dhalinyarada magaalada ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne magaalada isbedel zaa'ida jira inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumar ka jiray oo hoteelo caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteelo zaa'id oo casri oo aad oo la jaan qaadaya hoteelada east africa ku yaallo sida caasimadaha nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxan haddana laami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteelo qurqurxan oo casriya laga dhisay magaalada bilicdeeda isbedel zaa'ida laga dareemaya dhalinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aad u caweeyaan ay magaalada aad u soo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteelada dhisay iyo wadooyinka hareeraheeda oo maqaayadaha laga furay oo casriga ah aada magaalada waxaa dareemaya waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay ka saxmad badan tahay dadka aada u caweeyaan siiba dhalinyarada ayaad ka dareemaysaa dhalinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan xuseen xasan dhaqane v o a